من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah alfurqaan meel weliba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacaddii islaamiga ah alfurqaan idinku soo gaarayo waxaan hawadeeda idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana waxaad ku soo dhowaataan darsiga toddobaad ee kitaabka nisaa fi aaya alqur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cuthmaan sheekh cabdulilaah
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وفرد جاني تضبعات أما درس جاني تضبعات أنا كجهد ليني مقتضفات كي أما وحى عن كسر دورني كتاب كي يقرطي دكتورة ده ليلى ليلى حمدان كبر رير فلسطين إيه مقتربة دهيد أما قرب شوك دهيد كبر ده صلى الله لنا كلها شرطة دمر كسبحي الحركة النسوية وحرية دمر كعبد قالنا أما وهالجنايد هذا kitaabkaasna waxaan ka soo qaadanay qisaska nebiga qisaska maaragtay dumarka ee qur-aanka ku yimi oo ilaa shan iyo soddon qiso ayay gabadhu insha allah kusoo guurisay kitaabka mid kasta waxbaynu iska dultaagaynaa waana soo gaagaabina insha allahu tacaala suurat lmaa'ida ayaan soo gaadhnay waxaan ku soconaa tartiibka suuradaha wax kasoo bilowna alfaatixa hadda maa'idan maraynaa suurat lmaa'ida maqaasideeda iyo horta waxyaalahay ka hadashay waxay aada uga hadashay in la adkeeyo oo la ilaaliyo cuhuudda iyo ballamada oo la oofiyo axkaam badan oo oo sharciyana way ku soo arooreen waxay kaloo ka hadashay in la habooyo habeynta calaaqaadka u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada calaaqaadka u dhexeeya iyo siday maaragtay cadaawadda u dhexaysana way ka hadashay suuraddu iyo marna inaan walaal la siin karin gaala la siin karin qisatu maryam baa calayhi asalaam marka laynagu soo laabatay horeynu taf- uga- tafsiil uga hadalnay iyadoo faahfaahsan suuraddana way ku timi iyadoo markii eh, inankeedii nabiyullahi ciise laga hadlayay ayay soo dhex gashay marka iyada wax badan isdultaagi mayno horeynu uga soo hadalnay qisata maryam calayha asalaam suuratu lancaam baa ku xigta suuratu lmaa'ida iyadana kuma soo aroorin wax qisasa ama qasas oo dumarka ku saabsan waa suurada iyaduna su- suura makiya wey waxay ka hadlaysaa caqiidada maarata in dhidibada loo taago iyo dadka in la baro ilaahooda la baro oo ilaahay addoon u noqdaan waxay kaloo ka hadlaysaa suuraddu dooda lala galay mushrikiinta maxaajatu lmushrikiin iyo kuwa ahlulbidcaha oo dhan doodii iyo iyo muslimiinta dhex martay bay ka hadlaysaa oo ilaahay qur-aankiisa inoogu soo guuriyey suuraddu markaa wax gabdhaa kamay hadlin qiste gabdha kuma jirto la- waa- laakiin waa suurad aada u muhiima oo suurad waxaa weeye suuratu tawxiid weeye suuraddanu aayaad bay gabadhu leedahay in laisdul waxaan jeclaan lahaa in laisdul taago aayaadka waxay leedahay aayadda saddex iyo tobnaad ilaa siddeed iyo tobnaad aayadda afartan iyo kow ilaa afartan iyo afar aayadda konton iyo sagaal ilaa labiyo lixdan aayadda lixdan iyo sideed aayaadka toddobaatan iyo kow ilaa toddobaatan iyo saddex aayadda siddeetan iyo labo aayaadka siddeetan iyo sideed ilaa sagaashan san- shan iyo sagaashan ilaa sagaal iyo sagaashan boqol iyo labo ilaa boqol iyo lix boqol shan iyo toban ilaa boqol sideed iyo toban boqol labaatan iyo shan ilaa boqol labaatan iyo toddobo boqol konton iyo kow ilaa boqol konton iyo saddex boqol konton iyo sideed ilaa boqol lixdan iyo shan oo dhammaadka suuradda bay gabadhu waxay leedahay aadka- in aadka la akhriyo bay bay maarata dadka maarata inagula talinaysaa cibraka ku jira iyo tawxiidka ku jira maarata laga faa'iidaysto haddaynu usoo gudubno suuratu alacraaf suuraddu waxay ka hadlaysaa horta waxaa weeye qalbi qaboojin ayay nebiga u tahay sal alla alay wasalam oo waxaa aada loogu soo bandhigay ambiyadii hore ee ka horreeyey iyo qoomankoodii wixii dhex maray ambiyo dhowraa lagaga soo hadlay nuux baa lagaga soo hadlay huud baa lagaga soo hadlay saalix luud baa lagaga soo hadlay shucayb ambiyadaasa lagaga soo hadlay suuradda markaa dhibtay kala kulmeen qoomkii loo soo diray ayaa nebiga loo lainoo sheegay siay nebiga ugu noqoto shidaal oo u ogaado nembiyadii ka horreeyey waxa soo maray ee biniaadamka ay ka soo mareen waxay kaloo suuraddu ka hashay inay nooga digaysaa inaynu diinta ilaahay maaratay inaan laga jeesan oo diinta lagu sugnaado qisatu xawaa mar kale kusoo laabatay suurat alacraaf sidoo kale suuratu daha ayay si kusoo laabatay mar kale horaynu uga soo sheeganay qisada maaragtay xawaa iyo suuraday kasoo hadlay kasoo hadlashay kasoo hadlay oo suuratu lbaqara iyo acraaf iyo daha horaynu usoo sheegnay iyadana kuma laabanayno insha allahu tacaala waxaynu ka bilaabaynaa qisada qisaska ku jira suuraddan qisatu imra'at luut nabiyullahi luut calayhi salaam xaaskiisii iyadana qur-aanku wuxuu ka hadlay ilaa siddeed meelood buu ku soo qaaday suurat alcaraaf waa lagaga hadlay suurat huudna waa lagaga hadlay suurat alxijir waa lagaga hadlay suurat shucaraa waa lagaga hadlay suurat namal baa lagaga hadlay suurat alcankabuud baa lagaga hadlay suuratu saafaad waa lagaga hadlay suuratu taxriim waa lagagala hadlay oo lagu soo qaaday qisadeeda haddii aan soo gaabino qisada xaaskii nabiyullaahi luud horta magaceeda qur-aanku ma sheegin sunnaduna ma sheegin nimanka taarikhyahanada un baa magaceeda sheegay waxaa la odhan jiray bayaanay hayshafac baa la odhan jiray siduu dabari oo tafsiirkiisa ku sheegay waxaa kaloo la yidhi ismi waxaa la odhan jiray waalihana waa la odhan jiray waa la dhahay waxba ku dheeraan mayno magacyadeeda waxay tusaale u tahay tusaale waxay u tahay xaaskii nabiyullaahi luud gabadh cadow ku ah diinteeda iyo ninkeedaba ninkaasoo weliba nebi ah calayh salaatu wasalaam waxay khiyaanaysay nebigii ilaahay soo diray ee luud ahaa ee xaaskiisa ay ahayd waxay ku khiyaanaysay diinta ilaahay bay qaadan weyday dacwadiisii bay qaadan weyday cadowgiisii ayay safkcadowgiisa safkiisa safkooda ayay martay qoomkiisa mujrimiinta ahaabay waxay tusi jirtay duyuufta u imanaya ama martida u imanaysa nebigii tusi jirtay niman waxay ahaayeen ku ibtilaysan faaxishadan maarata liwaadka la yidhaahdo marka dadka martida oo nebiga soo martiyay ayay raadsan jireen iyadaa usoo sheegi jirtay waxaan shuduudka loo yaqaan ama qoomuluudka ay sameeyaan ayay samayn jireen marka ay ku kaalmayn jirtay xaaladda ayana ku gabowday siduu qur-aanka noo sheegay cajuus ku noqotay naag duqa ku noqotay iyadoo hawshaas maaragtay dembiga ku jirto iyadu dabcan ma samayn waxay iyagu samaynayeen laakiin kaalmaday ku kaalmaysay hawshan iyo saaciidaadday ku saaciday inay waxaan sameeyaan oo usoo tajasus usoo samayso taasay halaaggii ku dhacay ay la qaybsato iyadana ay ku halaagsantay aakhirana ay naar ku mudatay ibnu kaiir wuxuu leeyahay raxmatullaahi caleyh markuu nebiga la amray inuu baxo oo dadka muminiinta isaga ka baxaan magaalada subaxi baa halaag ku imanayaa sida loo sheegay nebiga iyadu marka waxay ku hadhay qoomkii oo cusaada ahaa reer luud bay ku hadhay oo nebiga lamay bixin lannahu nebiga waxaa lagu yidhi maaragtay dadkaaga saar ahalkaaga waxaa lagu yidhi nebiga alayhi salaatu wasalaam iyadana waxaa lagu yidhi xaaskaaga waxay noqonaysaa min alghaabiriin ay min albaaqiin kuwa ku hadhaya sida la sheegay ee la halaagi doonay ka mid noqonaysaa qaarka dadna waxay ku fasireen min alghaabiriin marka laleeyahy waxa weeye min alhaalikiin kuwa halaagsamaya ayay ku jirtaa ilaahay markaa masiirkeeda waa inoo sheegay aakhirana meesha ku dambaynayso oo suuratu taxriim ayaa inoo sheegtay waxaa la yidhi naarta gal kuwa gelaya la gal baa lagu dhahay saasay ku noqotay min alashkiya kuwa ayaanka daran ee ilahay naxariistuu ka fogeeyey amrigeedana ilahay fadeexadeeda banaanku soo dhigay caalamiinto dhan ilaa maanta qur-aan ay akhriyay ayaa arrinteeda lagaga hadlay kitaabka ilahay ayaa inoo sheegay oo maxfuudka ah oo insha allah ilaa yowm alqiyaama lagu dhaqmayo oo muslimiintu ay akhriyayaan qisooyinka israa'iiliyaadka ay maaratay ka hadlay waxba ku dheeraan mayno marka cibrada aan ka faa'idaysanayno ama duruusta aan ka qisadeeda maaragtay aanu aynu ka faa'idaysanno waxaa ka mid ah inay qofka dumarka ay ninkeeda cadow ku noqon karto oo ninka lagu imtixaami karo xaaskiisa isagoo nin saalixa oo weliba nebi ah in haddana lagu imtixaami karo xaaska maaragtay uu guursanayo oo qadarkiisa ay tahay in maaragtay ilahay u qadaray inay qofkaas kusoo beeganto iyo in lagu imtixaamo imtixaankii ilaahay u qoray oo soo maro oo xaaskiisa uu kala kulmo xaasasoo dhani maaha kuwa lagu dego oo sida qur-aanku maaragtay in loogu talagalay sakan ma aha xaasku waxay noqon kartaa cadow bay ku noqon kartaa ninkeeda siduu ilaahay baa qur-aanka ku sheegay inna min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum baa ilaahay noo sheegay in xaasaska iyo ka mid yihiin carruurtaba qaar cadow idinku ah khiyaanada la leeyahay nebiga way khiyaanaysanaa maaha khiyaano gogol dhaaf way maarata rag kale maarata wax la samaysan maaha nebiyadu waxa way ka caagan yihiin kama dhacdo xaasaskooda ee khiyaanada la sheegaya waxaa weeye khiyaa- khiyaanatun fi ddiin diintii bay ku khiyaamaysay oo diintii bay qaadan weyday oo cadowgii bay ka raacday iyadii markii laga hadlayey xaaskii nebiyullaahi nuux aayaddu waa tay ku timi fakhanataahumaa falam yugniyaa canhumaa min allaahi shay-a waqiila dkhula annaara maca addaakhiliin الخيانة الزوجية مستحيلة بإجماع العلماء أنبياء أنبياء ما رتي دمر كوضو قول الله مصر ميان لكن خيانة وخيانة دعوة دعوة بقادم ويدي دعوة دي سي نبي وتشيدين وكيل ويدي عدوين ولا سوى صفتي تاسا خيانة وقف لنبا waxaad kaloo ka ogaananaa meeshan oo cibirka ku jira ka mid ah qofna qof dembigiisa qofna xasaano ma laha waxa ay qaba nebi baa qaba markaa saasaan ku badbaadaya ama maaragtay nin saalixa ay qaba saasaan ku badbaadaya ama xaaskayga wanaagsan oo saasaan ku badbaadaya waxaasu ma jiraan qof walba wuxuu shaqaysta ayuu leeyahay qofka kale waxaa uun saaran inuu dacwada gaadhsiiyo intaa wixii ka dambeeya waxaa weeye qofku isagaa mas-uuliyaddiisa qaadaya hadduu diinta raaci waayo hadduu dacwadii loo eh, ku qanci waayo loo soo jeediyey oo ka madax taago marka iyadoo nebi lasoo diray xaaskiisii ayay halkaa martay oo diintii ilaahay ka hortimi oo kaafiriintii iyo cusaadii la safatay cuquubadana ay mudatayna saan sheegnay iyadu dee luwaad may samaynin oo iyada qoomkan maarata waxay samaynaya lama samayn laakiin way ku kaalmaysay waxay samaynayaanna way qarin jirtay waxay samaynayaanna waa ku kaalmayn jirtay labadaasaaba kugu filan inay maaragtay cadaabka ilaahay mutaysato oo ay naarta gasho taasa ugu filan marka maanta ders waxaynu ka qaadan karaa camalkii qoomkaasi ay ku dhaqme- ku dhaqmeen ee dadkii u horreeyey ay sameeyey ahaayeen sida ilaahay noo sheegay reer luud waxa ugu horreeyey shaqadaa ma jirin dadkii bilaabay bay ahaayeen shaqadii iyada ahayd ee ilaahay saas maata qur-aankiisa ugu dhaleeceeyey ee qoonkii lagu halaagay lagu baabi'iyey ay naar ku mutaysteen ilaahayna ra- eh, raxmadiisa u ka dheereeyey yaa maanta waxaa jira dad gurbaanka u tumaya oo arrintii xayeysiis iyo dacaayad u samaynaya oo u riyaaqaya iyo qaar kaloo le maxaa maxaa dhib ku jirta qof walba wuxuu doonto- wuxuu doono iyo suu jeclaad u samaynayaa dadkaasaa jira markaa dadkaas ho ogaadeen xaaskii nabiyullahi luud ba iyadu may samayn arrintan laakiin raalli bay ka noqotay wayna kaalmana way ka geysatay marka qof kastoo maanta arrintaas ay la ficinaato ama ku saacida nimanka gaalada ee arrintaas maaragtay fidinaya ama raalli ka noqda ama caadi la noqoto u arka wax iska caadiya ha ogaado masiirkiisu inuu noqonayo masiirkii xaaskii nabiyullahi luud oo kale uu gaalada safkooda marayo naartana uu la gelayo oo uu kula waarayo xataa ka aamusto arrinta aad ka aamusaysid munkarka aadan reebayn oo aadan qalbigaaga ka gubanayn taasaad ku mudanaysaa inaad maaragtay ku halaagsanto oo cadaabka ilaahay aada mutaysato waxaa kaloo qisada tan oo xaaska nabiyullahi luud laga fahma- laga faa'iidaysanaya waan ku ogaanaynaa ilaahay waa u kaadiyaa daalimka laakiin ma dhaafo ilaahayna daalimka markuu qabto si daran ayuu u qabtaa marka ilaah baan ka magangelaynaa inaanu maaragtay aanu aamin ka noqono oo aanu isdhiganno cuqubada ilaahay maaragtay aanu aam- aan- aan moodno inaanu aamin ka nahay ismoodno arrintaa ilah baan ka magan gelaynaa waxay kaloo tusaysaa qisada maaragtay xaaska nebiyullahi luud waxay tusaysaa weynaanta ay leedahay jariimada ama dembiga in la fidiyo sirta zawjka sawjkaaga sirtiisa inaad fidiso waa dembi aada u weyn gabadh caaqilada oo taqyadana artaa ma samayso in badanna guryaha waxaa fasaadiya in la dayaco ammaanadaas oo guryaha sirtooda la ilaalin waayo waxay kaloo ina baraysaa qisadaasu qisada ta- eh, xaaska nebiyullahi luud ina wanaagga ninka iyo suubanaantiisu inayan daruuro ahayn inay maaragtay gabadhuna wanaagsanaato oo uu awood u yeesho gabadha inuu toosiyo arrin waa arrintu waa arrin ilaahay gacantiisa ku jirta isaga dacwan baa laga rabaa inuu gaadhsiiyo uusan dhinaca ka gaabin laakiin qofkii ilaahay hadeeye unbaa yaa noqda maaragtay hanuunsama gabadhaas markaa fasaadka qalbigeeda ku jiray iyo gaala jacaylkii iyo faaxisho jacaylkii ayay ku mudaysatay inay maaragtay ay naar ku mudato qofkuna mar hadduu xaaladaa gaadho oo qalbigiisa iyo bas- basarkiisa iyo basiiraduba ay daboolmaan waxaa weeye meeluu ka soo noqdo male saasuu ku tegayaa dembigana saasuu maanta kusii wadanaya ilaa uu ka dhinto taasuna waa waxa ku dhacay xaaskii nabiyullahi luud ku dhacay weeyaan iyadoo gabowday bay weli shaqadaas waday iyo dembigaas waxa qofka maarata oo la yaabayo waxaa ka mid ah naagtanu shaqada ay ku jirtay iyadoo haddana qof weyn oo duq ah da'weynna ay ku dhimatay iyadoon kasoo tooba ka toobad keenin waxa ay ku jirtay marka waxaad ogaanaysaa cimrkoo laguu dheereeyaa ma aha inuu maaratay aad inuu inuu kugu xambaarayo inaad toobad keento dad badan baa ku dhimanaya iyagaan toobad keenin da'doodu siddeetan iyo sagaashan iyo ka badan ay gaadhaysaa cagsiga taas waxaa ah gabdhihii nebiyullaahi luud iyagoo yaryar dacwadii aabbahood nebiga aabbahood qaatay oo xaqa raacay marka hanuunku da'yar iyo da'weyn ma leh qof yar baa hanuunsami kara oo caqligiisa maarata ilaahay maaragtay iyo qalbigiisa uu diinta ku ridi karaa qof weyn oo in badan soo joogana kuma waayo arkaya waxa areerihiisa ka dhacaya ee saasuu ku tegayaa waxaa kaloo qisadaan ka faa'idaysanaynaa qofka khabiidkaa iyo qofka ayibka isku waari maayaan hadday kulmaan labada zawj hadduu mid khabiid yahay midna ayib yahay aakhirka waa uu kala taga weeyaan sida nebiyullaahi luud ba ilaahay maaragtay xaaskiisii uu maaragtay gaaladii ku daray isagana iyo gabdhihiisina u badbaadiyey oo halkaa loogu kala tegey marka had iyo goor maaragtay khabiidku maaragtay iyo qofka ayibka ma wada socon karaan nolosha ma wada dhammaysan karaan wada dhammaysan karaan waxaa inoogu filan markaa iyadana inoogu sugan qisadii xaaska nebiyullaahi luud khiyaanada dembiga intuu leeyahay khiyaanadu inuu dembi aad u weyn xun yahay waxaana loo baahan yahay diinta in la ilaaliyo ammaanada la ilaaliyo ballamada la ilaaliyo qisadana waxay kaloo u tahay qalbi qabowsi iyo waxay ku tahay iyo iyo sabirsi waxay u tahay qofka nin kasta oo ilaahay ku imtixaamo gabadh ama xaas caasiyadoo ilaahay ku kufriday oo daalimad ah waayo waxaa lagu imtixaamay arrintaas ambiyada ilaahay oo afdalu nnaasa ayaaba lagu imtixaamay marka ninkay maanta ku timaado arrintaas ku dhacdo naftiisa ha ku sabirsiiyo in maaragtay arrintaasu ay ambiyadii ilahayba ay ku dhacday qisada kale uga gudbina waxaa weeye qisatu banaati luud calayhi salaam gabdhihiisi waxaa lagu xusay gabdhaha nebiyullaahi uu dhalay aayaadka maaragtay hooyadood lagu xusay baa iyagana bay yaa lagu xusay marka labadooda faraqa udhexeeya qisada xaaska nebiyullaahi luud iyo gabdhihiisii qisadooda waxa udhexeeya waxaa weeye gabdhuhu aabbahood dacwadiisii bay qaateen diintii ilaahay bay raaceen ee aabbahood lala soo diray ammaanadii bay ilaaliyeen dacwadii tawxiidka ayay qaateen cagsa calaa cagsi ummihin hooyadood cagsigeedii iyadoo diintii nebiga ku kufriday xaqiina ka santaagtay haddayn soo gaabinno qisada gabdhaha nebiyullaahi luud calayhi salaam waxay ku koreen gabdhaha oo ku tarbiyoobeen beytunubuwa ayay ku tarbiyoobeen gurigaasoo kala qaybsan oo gurigaa aabbe saalixa oo fiican oo suuban iyo hooyo daalix ah oo xun ayaa iska dhalay gabdhahan laakiin ilaahay wuu ka badbaadiyey taqwadoodu ilahay wuxuu ku badbaadiyey iyo itibaacii ay raaceen xaqa ay raaceen taasaana cibro inoogu filan inuu qofku maaragtay uu ka soo saari qof saalix ka soo saari kara qof daalix uu ka soo saari karo qof saalixa qof xun baa dhali kara qof wanaagsan walcaks bilcaks qof wanaagsan baa qof xun isaguna dhali kara marka waxaa iyadana ina ka tusisaa inaan maaragtay inaan la quusan oo markuu imtixaan kugu dhaco oo waalidkaaga lagu imtixaamo hooyadii ku dhashadoo kale ay maaragtay ay xaqa ka leexato arrinta haddii lagu imtixaamo hooyo caasiyada haddii lagu imtixaamo gabdhihii nebiyullaahi nuud arrintaa way ka badbaadeen markuu imtixaamay hooyadoodii baadiyowday way ka leexdeen dariiqeedii arrintuna ma aha mar haddii hooyadu fasaado gabdhuhu fasaadayaan ma aha intay hooyadu fasaado ilaahay gabdhaha badbaadin karaa ilaahay wuxuu badbaadin karaa gabdhaha iyagoo hooyadooda ay fasaaday buu badbaadin karaa soomaalida waxay tidhahdaa gabadh waa hooyadeed laakiin arrinta diinta gabadh waa hooyadeed ma laha qof walba waxaa weye wixii maarata ilahay haddii hidaayadii iyo wuxuu ilaahay u qoray ayuu maaragtay ayaa ku dhawoobaya marka qisada aynu ka faa'idaysano iyo cibarka iyo duruustan ka faa'idaysano gabdhihii nebiyullaahi lood way badan yihiin horta markii u horreysa aabbahood ay raaceen diintu leymina way rumeeyeen taasaana sabab u noqotay inay badbaadaan oo halaag ay ka badbaadaan qoomkoodii iyo hooyadooda ku dhacay arrintaa darsi weyn baa ku jira oo ah xaqa in la raaco inkastoo xataa dadka raaca yaryihiin adigoo xaqaa lagaa raba inaad raacdo oo inaad ku daganto dadkii badnaa halkaasay mareena kooxdan yari waxba lama joogto qalbigaaga inay kusoo dhicin baa la rabaa wixii xaqa ku taagan inaad raacdo qof keliya xataa ha ahaadee waxaa loo yaqaana aqlabiyada inaadan ku kadsoomin oo dadku meeshay u badan yihiin baan maraya aadan odhan xaq waa mid keliya weeye ciddii raacaysana shardi maaha inay badnaato midda kale waxaan ka faa'idaysanaynaa labada labada wax dhalay haddii mid fasaado daruuri maaha in duriyadii ay dhaleen ay dhammaantood fasaadaan sidaa darteed aabbaha waxaa la rabaa inuusan ka caajizin waajibaadka iyo duriyadda maratay isagoo dhinaciisa inuu ka toosiyo inkastoo maratay darafkii kale ama qo- ama eh, eh, garabkii kale oo qoyska uu hallaysan yahay hadduu marka qofku taqo yahay oo ilaahayna u baryo ubadkiisa inuu u badbaadiyo isagana uu dacwadooda kula dadaalo ilaahayna u badbaadiya u badan tahay shaki wuxuusan ku jirin gabdhaha nabiyullahi luud in la imtixaamay imtixaan weyn la imtixaamay oo waxaa lagu imtixaamay fasaadka hooyadood fasaaday mayna rajaynayn ho- ay hooyadood nihaayada xun inay ku dambayso walaakin likulli nafsin maa kasabat waljazaau min jinsi alcamal naf kasta waxay shaqaysatay leedahay wixii aad maaragtay samaysay unbaadna la kulmaysaa hadduu khayr hay hadduu shar baaha midba ku- mid kasta ha noqdee sidoo kale hooyadood markii ay hadhaysay ee qoomkii la halaagay ku hadhaysay gabdhihii may jalleecin oo may fiirin markii la yidhi yaan ha- dib ha u eegina xataa hooyadood baa ku jirta ma dib may fiirin oo amarkii ilaahay bay qaateen oo habeen bay ka guureeyeen qaryadii faasidka ahayd ee reer ciddaas ku noolayd arrintaas waxay ahayd laxdaad ama daqiiqado faasila kala bax bay ahayd oo oo iimaanka iyo kufrigu ay ku kala baxeen wixii kufrigina meesha ay ku hadheen lagu halaagay wixii iimaan ilaahay siiyana laga badbaadiyey oo laga saaray marka cibro ma aha inay qofka dhiigda ka dhexeeyo ama uu ku dhalay ama aad dhashay ama wada dhalateen caqiidada waxaa ma taqaan arrinta la rabaa waxa weeye wasiilatu alcaqiida xa- xidhiidhka caqiidada unbaa dadka ka dhexeeya oo ay tahay in la isku xidhiidhiyo la iskuna gooyo qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون آية آية لباتني سدح سورة التوبة هدي أينو عبرك قاعدنا إنه قبلها نبي الله لوط وقبله ما أركتي هو يدود لقو امتحامي عاصية داهيد وحالك كاقة صوبة حيث نقف نقف كلاه dembigiisa ma xambaarayo oo hooyadu inkasta imaad xadgudubto oo ay daalimad noqoto eh, toosnaanta gabdhaha oo ay ku toosnaadaan dariiqa mu'miniinta ku toosnaadaan oo sabiilka tawxiidka dariiqiisa ay ku toosnaadaan taas ayaa loo baahan yahay oo hooyada baa saa noqotay anna waa ku raacaya arrintu maaha waxa weeye aqrabul aqrabi hadduu yahay qofka kii ku dhalay kaad la dhalatay kii- ka- kaad dhashay hadduu yahay hadduu gaalo oo khadkaa raaco oo ilaahay ku caasiyo waad goynaysaa marka gabdhaha waxaa laga rabaa inay baraarugaan oo ay ku baraarugaan haddii ba maarata guriga kaga dhacan labada waalid mid uu fasaadkaasi ku dhaco qofkii la dhalay ama gabdho ha noqdo ama wiil ha noqdo waxaa la rabaa diintiisa inuu ilaashado oo wixii ilaahay faray ee nabiyullaahi maxamed sal ll slam uu la yimi dhinacna uusan uga leexan oo caqiidada uu toosan uu qaato oo aabbahay baa saa yeelay anna waa la noqonaya arrintu anna waa la qaadanaya maaha arrintu arrin la isku raaci karo maaha aabbaha hadduu fasaado ama hooyadaa fasaado raacitaanka aad raacaysaa kuma badbaadinayo berrina waxay ku tarayaan male adigii xadhiggii adiga ilahay idin dhexeeyana waad ka furanaysaa kuwa ilaahay maaragtay u cadhooday ee naxariista ka dheereeyey naxariistiisa ka dheereey ayaad ka mid noqonaysaa sidaa darteed dadka kugu dhow hadday gaaloobaan hadday xumaadaan hadday ridoobaan adiga waxaa la rabaa inayan arrintaas ku saamayn wax saamayn ayan kugu yeelan intaad dacwo ugu yeeli kartid ee khayr la dooni kartid la hadal waani xaqa u sheeg laakiin hadday ka santaagaan oo ka madax adaygaan adiga halkaas ayay ku eg tahay mas-uuliyaddaadu marka iyagana waxay ku ordeeyeen iyagaa berri la kulmi doona adiguna dembigooda qayb kuma, kuma lihid suurat ulcaraaf marka waxay inoo soo bandhigtay saddex qiso oo dumar ku saabsan qisatu xawaa iyo qisatu imraatu luut iyo qisatu gabdhihiisii gabdhihii nebi luut saddexdaa qisa ka sheekaysa oo dumar ku saabsan sa- saddexdaa qolo marka waxay kutusaa laba daraf waa dad mu'miniina oo ilaahay hoggaansamay ahaayeen hal gabadhna waxay ahayd gabadh ilaahay ku caasiday oo gaala raaca noqotay oo gaala noqotay bay ahayd waa gabadhii dhashay eh, gabdhaha nebiy gabdhaha nebiyullahi luud hooyadood wey saddexdaa qisa ayaa suuradda ku timi oo dumar ku saabsan suurat lhuud haddaynu usoo daadegno suurat lanfaal iyo suuratu tooba wax kasta oo dumara iyaga korta kuma iman waxaynu u imanaynaa suuratu huud maqaasidka suuradda iyo ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah tathbiitu nabiy sal lla ly salam wa tasliyatuhu nebiga in la sugo oo loo qalbi qaboojiyo la sabirsiiyo markii suuratulhuud nebiyo badan ka sheekayso ka sheekaysay oo waxay soo mareen nebiga sal lla slam waxay u noqotay arrintaasu arrin uu maaragtay u noqota maaragtay eh, su- su- ku sugmo ayay noqotay waxay ka sheekeynaysaa suuraddoonu ka bilaabi doonaa dumarka qisooyinka ku jira qisadii xaaska nebiyullaahi nuux xaaska nebiyullaahi nuux saddex meelood baa qur-aanka lagaga sheegay qur-aanka kariimka ah mid waa suurat lhuud xataa idaa jaa amrunaa wafaarat annuuru qul naxmil fiiha min kulli min kullin zawjayni itnayni وأهلك إلا من صبغ عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل سورة أفرتنا سورة هود والغو شيغي امرأة اللوح والغو قاضي سورة المؤمنون إلى حليه فأوحي فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وآيات لواتني تضبع سورة المؤمنين هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا